deegaanka nambar konton degmada awdheeg leh ee gobolka shabeellada hoose iyo tan iyo burburkii dowlada dhexe ee soomaaliya waliba ku jirana iskuul yara maadaama iskuulka weyn ee deegaanka uu siiyey koosanooyin walanku barana waana ku muuqata burbur eedan weyn walibana booqasho ka seeday maamulka gobolka shabeellaha hoose hana ku miday xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku jeeda deegaanka inkahoreyn gudoomiyaha maamulka deegaanka namber konton iyo waliba usu ku hadlay muhiimada bulshada anglata reedan dhisowka iskuulka deegaanka sidii wax loogu bedeli lahay si walba codsi au dirin warqad loo dirin dadkii warqada loo diray ama codsi loo diray maanta waa nala joogaan sidii wax loogu qaban lahayaa ka bilaabana iskoolka sidii ardayda waxay u bari laheedo iskoolkooda oo asligii ah ee u imaan lahaayeen sidii gabdhaha ay u imaan lahayeen runtii intaas iyo inka badanba waxaa ku leeyahay guddoomiye soo dhawow kusoo dhawow lambar konton iskoolkii reer lambar konton waxbarashada ee ka bilaabeena maanta ku sugan tahay waxay kaa doonayaan in loo dhiso sidii awal si ka qurux badanna loo dhiso dhinaga kaleeto ku mid ee guddiga bilaanta ee deegaanka iyo waliba ay sheegtay inba haangaban walbarashada iskuulka deegaanka waanayo muhiimata owlaada deegaanka waxaan taaganahay iskoolkii nambar konton iskoolka degmada nambar konton waa kanasaanas u yaalla madaxdeydii wax badan wixii ameediha ka qaylin iyo baraha bulshadaba maanta ishiina idiin hayso iskoolkii nambar konton wax aan ku bari jirnay saanuu yahay burburkii ilaa lagusoo bilaa ilaa iyo hadda waa ku waxbarasho la'anahay hadda iyo wixii ka dambeyn waxaa rajeehaa nimankii dhisi lahaa iskoolkan waa kuwa maanta meeshaan taagan cid kale ah u baaqinoo uqayldhaamaheen ma jirto guddoomiyaha gobolka xildhibaanka waa taagan yihiin dhinaga kale xildhibaan xuseen cali xaaji oo kumid ee baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inuu ku shaqeeya doonaan dhismo iyo walbarashada iskuulka deegaanka dhammaan dowladda wasiirka waxbarashada koonfur galbeed wasiirka waxbarashada federaalka dowladda federaalka madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad dowleed koonfur galbeed dhammaan waxaa ka codsanaynaa inay iskuulkan garab noogsiiyaan maanta waxaa nala jooga gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose macnaa ii sheegay iskuulka waa isla soo booqano waa imaane waxaa kala shaqayn doonaa in iskuulkan uu dhismo kulanka labaad aan nambar konton ku soo noqonayno waxay noqonaysaa ama dhagax dhigga iskuulka ama furitaanka iskuulka ilaahay hadduu diidan insha allah sababtoo ah reer nambar konton reer nambar konton waxay u baahan yihiin horta waa dhibka u weyn wuxuu ahaa biyuu ahay hadda alxamdulilah ceel midna waa uu qodanyahay midna waa u socdaa hadda caafimaadka iyo waxbarashada wax ugu muhiimsanoo nambar konton dhibaatada ka taagan intaas waaye insha allah waa gudoomiyaha gobolkan arrintaas waa kala shaqayn doonnaa ilaahay hadduu diidan meel allaale meeshii ay la gasho waa la geli doonnaa ka dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre ayaa sheegay inka maamul ahaan yoo ku goonta dhismo guud ee iskuulka deegaanka waxaan hadda ku sugan nahay iskuulkii deegaanka uu lahaa deegaanka nambar konton waa deegaan aad iyo aad u weyn aad iyo aad u baaxad weyn shacab badan ay ku nool yihiin maanta dadka ku nool tiradiisa iyo iskuulla'aanta hayso waa waxaana isku dhigmin deegaanka marka hore waxaa ka jira biyola'aan siduu xildhibaanka sheegayba waa lagu guulaystay in ceel laga qodo falilah alxamdulilah mahad iska leh haddana maanta waxaan u nimid waa oon booqashadii iyo shaqooyinkii qaybo ka mida ayay tahay waxaan halkan ku ballanqaadaynaa iskuulkan oo iskuul weyn ah oo maxallaha maanta ku filan dugsi dhexe ilaa dugsi hoose iyo dhexe labadaba ku filan oo ilaa sagaal qoloo oo fasalladii ah iyo midkii xafiiska ahaa intaba ay ku yaalaan laakiin dayactir u baahan oo dayac badan uu ka muuqdo jingadihii ay ka fuqeen ganjaalkii iyo wixii o dhan iskuulkii o dhan uu dudunsan yahay laakiin u baahan oon keliya dayactir rasmiya in lagu sameeyo waxaan halkan ku ballanqaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaan howshaas ka shaqayn doonno hadduu ilaahay doo maanta waan nimid kormeeraan ku samaynay laakiin tookada dambe annagoo xarigjarayna amase annagoo dhagax dhigayn inaan imaan doono taasaan ballanqaadayna insha allah reedan dhisowka iskuulka deegaanka namber konton ee degmada awdhegle gobolka shabeellada hoose iyo ee toyo si eede handhawayaan bulshada deegaanka